waxaan u soo gatay inaan la kulno wasiirka arrimaha dibadda dowladda soomaaliya cali axmed jaamac jingidi isla markaan aan wax ka weydiinay wasaaradda arrimaha dibadda intii uu xilka hayay waxyaabihii uu qasoomay bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu adiga iyo dhegaystayaasha waxaan ku salaamaya salaanta islaamka waxa run ahaantii wasaaradda arrimaha dibadda waa yaglaal saaad ogtahay waa wax la samaynayo dalkana wuxuu ku jiraa dee dal dagaal ku jira weeyaan wasaaradda arrimaha dibadda saan u doonayna inaanu dhisna run ahaan xiyaalo badan baa hortaagan laakiin iyadoo saas tahay markii horena dowladahan uga soo helnayn lacag lagu dhisi lahaa khilaafaadkii dowladii markii hore galay baa dib u dhigay wasaaradii arrimaha dibadda in la wada dhiso si fiican loo dhiso ilaa guryihii ka dambeeyey may hirgelin waxaan markaan hore aan filaynay markaa dhibaatada khilaafku bilowday waxa wasaaradda howlaha guud bay hayay inay bixiso kontaraatkii lagu dhisi lahaa dib bay u dhacday lacagihiina dib bay isaga noqdeen waxaan haddana bilaabay dowladda talyaaniga noo ballan qaaday inaan dib u dhisno wasaaradii waa haybadii waa muraayadii dalka inaan dib u dhisno wasaaradii quruxda badnayd ee wasaaradda arrimaha dibadda ahaan jiray in haddana waxaan u magacawnay xogeeyo joogtaa permanent secretary nin safiira oo run ahaantii muddo dheer wasaaradda bilaabayna lixdankii la bilaabay danjira cabdi xaaji axmed liibaan baa layihahdaa inuu wasaaradda tila uunu ka soo qaban ilaa toogada ugu sarreysa safiira uu ka gaarin haddana xogeeyo joogta u yahay ayuu ka haya wuu yiqleeli karaa wuu samayn karaa dad kaleo aqoon waa soo ururinay waxaan rabnaa bal inaanu asaaski fiican dhigno oo laga duuli karo oo gudaha haduu ka dhisan yahay waxaa noo muhiima hadda in gudaha laga dhiso kabacdina marka aanu dib u habayno safaaradihii talooyin badan baanu soo saari doonaa bilaha soo socda ku saabsan howlahaas waa wadnaa waxaanan ku jaangoynayna waxaanu samaynayna o dhan siyaasadda arrimaha dabadda ee cusub ee mustaqbalka hadda iyo mustaqbalkaba hawshu haddii waktigaa dee environmentka lagu shaqaynaya jawigaa jawi aan aada saamaxaynin wax walba oo maalin kuugu qabsoomi lahaa wuudaahaya waxa aada saacad ku qaban lahayd baa laga yaabaa maalmo inay qaadato inaad saacadaha la shaqaynaya iyadoo oo ay amniga awgeed laakiin aada iyo aad baa dadku u dadaalayaan iyadoo hawshaasi jirto oo imkaaniyaadku iska yaryihiin oo aan miisaaniyad ilaa hadda go-aanoo bil walba la helayo lagu shaqaynaya haddana dadku waa dadaalayaan wadaninimo badan baa ka muuqata aada iyo aad baanan mabsuud uganahay insha allahna waxaanu ku dadaalaynaa dalkoo dhan ba nabadgelyadiisa siaanu ugu dadaalayno in wasaaraduna markaa hana qaato oo wasaarad lagu soo hiran karo oo dalkana wax tarta muraayadii ay haydna noqotaanu rajeynayna insha allah xilkan ma aha mid kuwa cusub oo muddo badan ayaad soo noo noqotay ma jiraa wax aad hadda la taaban karo oo muuqdo oo la tilmaami karo aad ka cogatay dabcan dhismaha horta waa waxyaalaha weyn ee ka qabana dhismaha ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda waxay u shaqaysaa de dalkoo dhan iyadoo wasaare ahaan uunma shaqayso muraayadii bay u shaqaysaa maaliyad dalka sidii loogu heli lahaa oo hadda hawshanaan halkan ku haynay waxay ahayd sidii dhaqaale loogu heli lahaa oo wasaaraduhu ku shaqeeyaan oo amniga lagu soo celiyo oo dalkii dibudhis loogu sameeyo wasaaradda iyadu de waa codkii codkii ummadda weeyaan oo meel walba inay gaarsiiso qaylada sidii dalka loogu soo gurman lahaa si dadka tabaaraysa loogu soo gurman lahaa si dalka wax loogu qaban lahaa oo dib loogu dhisi lahaa hawlahaasoo dhan waan qabanaa waana hawl fiicanna waa kaa qabanay oo de wasaaradda keliya ma qabato madaxweynaha ka qayb galaa raisal wasaaraha ka qayb galaa wasiirada kala ka qayb galaa waa hawl culus oo lagu wada jiro oo aan de anagu u nahay un hawshii aan ugu qaabilsanan anagu hawsha hawl afar iyo labaatanka saacadood iyo toddoba cashaba waa ku jir haddii aan kaa dhex galo dhawaan waxaa soo baxay markii qaraxyadii ay ka dhaceen caasimadda dalka muqdisho dalka kenya muwaadiniinta soomaaliyeed waa la qabqabtaa waa la xeerxeeraa in badan ayaa xabsiyada hadda ku jiro arrimahaasi bal maxaad gacan ka geysatay maxaad kagala socotaa
arrimahaas waxay dhaceen hadda intaan xalka joognay sidaan iclaamka ka maqalnay waanan baaraynayo de waxa laguma degdego waa inaad baadhaa oo waxa guntooda waxaa wuxu tahay dad walba isagaa mas-uuliyad mas-uuliyad ka saaran tahay amnigiisa in amnigiisana inaashado isla markaasna de muwaadiniinta soomaaliyeed inaan xuquuqdooda lagu xadgudbin waa xilna annaga na saaran waan lagu jiraan hawsha waa la wadaa safaarad baa noo joog safaaradaana hawlaha hormoodu ah hawlahaas wargoboleedka igad shaqaale imisa ballanqaadkiisa igad waa gobolkii aynu ka tirsanayn oo waxyaalo badan cod mida markay ku hadasho waxay iyagu ku tari karaan hadda waaba waxay yidhaahdeen in soomaaliya inaguna aynu taageero laftigeenu iska bilowno way way goosteen go-aanka isla markaasna iyaga oo midaysan ba adduunka soomaaliya waxay uga wada doonayeen waana wax weyn marka gobol dalalkii burburay ee africa mid walba gobolku ku yaalla u kacay dowlad liberia sirilion ecowas urleehdo oo dalalka galbeedku ayaa ayaa u wada kacay oo u dhaqaaqay oo amnigiisii iyo iyo iyo markii dambe dibudhiskiisii iyo xasilintiisiiba qayb weyn ka qaatay marka cod waxaan ka rabnaa taageerada barbaristaanka ee lagu hadlayo ee lagu doodayo ee wax lagu raadinayo ayaa wax weyn ah aada iyo aad baan uga mansuurnay run ahaantii mawqifka cad ee run ahaantii ay ka qaateen mawqifka walaalnimada ehelnimada ee run ahaantii ay noo muujiyeen waanu rajaynaynaa runtii dadaalkaasi inuu mida dhalo haddii intee leeg ayaad ka qabtaan in dadaalkaas iyo iyo ballanqaadkaas ay idin sameeyeen iyo gacantaas ay idin siinay in ay fusho waa waa lagu rajo wenya lama rajo dhigo runtii ballanqaaniyo badan hore loo sameeyey andeeqbixiyaashu sameeyeen sidaan filaynay dhaqso uguma iman laakiin qaar badan waxay hadda noo sheegayaan in ay soo wadaan wixii ay ballan qaadeen waxa kaloo aan doonaynaa run ahaantii in aan laga harin waxa marka ballanqaadka la sameeyo in la daba socdo oo xilalka wasaaradda iyada hadda run ahaantii iyo dawladduba ay kaalin weyn siisay waxa weeyaan dabagalka oo guddiyaada xataa loo sameeyey dabagal ballanqaadyadaas dabagala marka waa hawl lagu wada jiro laakiin mar haddaan de waxa adu gacantaada ku jirin maaha waa dabagal iyo dadaal unbaa lagu faray adigu khasab kuma lihid dadku iyaga waa kuwada waxaa uma un markii dhinaca kale aan sheegno dawladdu waxa ay horey u gashay heshiiska garab la yidhaahdo baarlamaankana waa uu kasoo horjeestay ra-iisal wasaarahana waxa uu u gudbiyey qaramada midoobay baarlamaankana waa kasoo horjeestay maxay tahay sababta hortaagan in uu madaxweynaha uu saxeexo si uu sharci u noqdo sagaal iyo labaatankii bishii aynu kasoo gudubnay ilaa iyo afarta bishaan aynu ku jirno qaramada midoobay waxa ay u xilsaartay guddi ay ka mid yihiin arrimaha badda m o waxay u xilsaartay ay ku dartay xubin kamid noqosho ah dalka kenya arrintaasoo laga cabsi qaba in ay ku sharciyeysato maxaad kala socotaa arrinkaas su-aalahaas su-aaladuu ka bixiyey wasiirku oo kala soco qaybta labaad ee waraysiga somali top com wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu